intaa ka bacdi aad iyo aad ay u degantahay xaalada gobolka sool nabadgelyadu aad bay u wacan tahay hadda waxaan ku suganahay degmada tufaraq oo ku shaqaysa caasimada darfaanood waa ku maqlayaa wad
waxaan ku soo dhaweynay aniga iyo duqa degmada iyo ummad kale oo ama cuqaala ama waxgarada waxaan saakan iyo bulshada ku nool communitiga ku nool degmada tufaraq waxaan kusoo dhaweynay saaka wafdi uu hogaaminayo ay hogaaminayaan wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga wafdidaa waxaa ka mid ahaa taliyaha ciidanka puntland soodeere iyo saraakiil badan oo halkan aan la soo koobi karin xildhibaano ay tiradooda fiican tahay siyaasiyiin kale gobolkoodii iyo shaqaal caadi ahoo hadalmaalmoodkaada hadalmaalmoodkooda aday wadaan waxaa la buunbuuniyey halkan niman shalay soo yargaadhay oo oo aada loo buunbuuniyey gobolku aadi buu amnigiisa iyo nabadgelyadiisa ay u fiican tahay waftidaasi weli waxaan jeclahay in arrinkan degmada dib uga noqotay lakin waxaan jeclahay inay weli gobolka ku sugan tahay iyo xaaladda guud aad arrintaasaan iska siinaya marka warar kala duwan oo saxaafadda lagu sheegay waxa ay sheegayaan in ciidamo somalilanna ay shalay weerar kusoo qaadeen degmada tuuqdhaq wararkaas oo aada isla dhex maraya magaalada garowe gudaheeda maxaad nooga xaqiijin kartaa
adeerow wuu jiraa iskudaygaasi wuu jiraa laakiin khasaare kama dhicin digna kuma daadan way joogeen ciidamada dee deegaanka wixii ka joogay baa ay halkaa kaga hor yimi meeshii hadda nabadgelyadeedii waxaan warkaygii horaan kugu soo sheegay waa caadi mas-uuliyiintaa badan baa ku sugan warkaasina sida loo buunbuunaya maaha faahfaahintiisa iyo wixii aad uga baahan tihiin qodaysigiina dambe insha allah baana kusiin doonaa
mas-uuliyiinta gaaray degmada tukoraq waxay sheegeen inay warbixin oo xaaladda amniga idinka dhegaysteen marka kadibna dib ay igu soo laabteen waxaa kaloo nagu maqalaa in ciidamo ay gaaraan degmada tuuqraq oo puntland ka socda arrintaas ma jirtaa
saxaafadda reer puntland waxaan ku burinayaa muwaadinnimada muwaadinnimadu inay shaqayso in laga la sheego waxa wacan waxaan aada ugu celcelinayaa waxaan aada ugu celcelinayaa shalay waxay dooran maynaya bisetorad maalintii saxaafaddu dana khaldanayn inaan waxa wacan isxabsinaa loo baahay qofka socodsiga ahi haddii uu xagga xun wuxuu adeegsadana haddee dhibaato uu ugu fidaya haddii xagga wanaagsan uu uu ugu filaya marka dhinaca wacanaan iska taagno sida wax loo qorayo iyo sida wax loo sheegayo saxaafaddu ay wax u gudbinaysaa waxma jiraan marka marka maxay tahay waxa qaldan oo saxaafaddu sheegtay oo aad leedahay waxaan ugu baaqaya inay wanaagga wax ka sheegto maxay tahay waxa qaldan waaba iga baraarujin haddiiba wax la buunbuuniyo ay jirto saxaafadda aad baan ugu mahadcelinaya saxaafadda reer puntland iyo sida ay maamul baahinta uga qayb qaadatay iyo sida ay wanaag ma dhaliilayo mana dhaliili karo dhinaca wacan ilaahay nagama dhigo qaar way jiraan kuwa si qaldan wax qoraama laakiin inagu mar walba dhinaca waxaan iska taagno waan idinka idinku gurinayaa shaqadiisuna way fiican tahay wixii waraysi dambe ee faahfaahin dib aan iska soo siin doonaa hadii lahayd aa maasanta